asaga hadalkaas gaadsiine horta waxaan u mahadnaqaynaa guddigii aad soo dirateen ee qolada booyadaha waanu wada hadalnay arrinka iyaguna ma xuma waxaanu jeclaysanay annaga iyagoo dhan inaanu halkan idinku wada nimaadno oo aynu arrintaas sidii aynu u wada hirgelin aanu dhammaanteedba halkan isugu nimaadno aynu ka wada hadalno wixii aanu isla garannayna aanu idiin sheegno marka hore waxa weeyaan haddii aad tihiin ragga booydahale ama wada waxaan filayaa inaad qayb weyn ka tihiin hawsha qarankan loo hayo ee aynu bulshadeenna u hayno inaad qayb weyn ka tihiin baanu qiraynaa runtii isla markaana mas-uuliyadda ah haysaana qiimaha badan ee ah inaad ku waraabisaan qalabkiinna iyo gaadiidkiinna ummaddiinna aad jeceshihiin ee maatida leh waxay idin saaraysaa iyaduna mas-uuliyad qaali ah ayaa isla markaana dusha idinka fuushay dib kasta waan ognahay inaad la soo martaan waxaynu ognahay waddooyinkeenna oo imika wixii ka horreeya aad iyo aad u xumaa waxaynu ognahay dhibaatada ay idinku hayeen wadda xumidu waxaynu ognahay sida ay idinka jabaan baabuurtu waxaynu ognahay qaaliga ay yihiin qalabka la geliyo baabuurtiinnu oo ay keentay inta badan wadda xumidayna haysay muddooyinkii hore ilaahay xamdigii waynu tashannay haddii aynu nahay ummadda reer somalilan berigii hore waxaynu sugi jirray waxoogaa kiniisadaha yurub laynooga soo ururiyo oo dabeedna marba in yar meel laynoogu sameeyo waxaynu maanta sa garannay inaynu isku tashanno oo dhaqaalaha innagu aynu haysanno ee ilaahayna siiyey iyo nabadda ilaahayna siiyey iyo dawladnimada ilaahayna siiyey inaynu ku darno inaynu wixii jeebkeenna ku jirana wax yar oo aynaan tabin oo aan dhib inagu ahayn intaynu sugayno oo aynu masaajidada iyo shacabkaba ka urur halka kiniisada laynooga soo ururiyo dadka suuqyada jooga london waxa weeyaan iyo yurubba inaynu isku tashanaa baynu go'aan ku gaadhnay tii waxay keentay waddada u dhaxaysa hargeysiya halkaa biyaha ka soo dhaamisaan ilaahay baan idinku dhaariye bishii hore iyo bishan isku mid mayay tahay sow lama samaynin sow maydaan arag bahasha madoowa la dhigay meel kale kama imana waa shilimaadka aad bixisaan weeye oo la isu geeyey bay ka timi waxaanan rajaynaynaa haddii aan la yidhaahdo iyadoo aydaan meel aanu baabuurku shakalkiisuba aanu shaqayn oo aanu marna ruxmin inaad ku tagtaan halkaa biyaha ka soo dhaamisaan taasuse waxay u baahan tahay calool adayg geesinimo iyo deeqsinimo ma diiddanin inaad cabataan ma diiddanin inaad dawladdiinna u sheegataan ilaa dawladdu malaa'ig maahee waa la khaldami karaa waxbaa gefmi karaa waxbaa si u dhici karaa ma diiddan inaad sheegataan oo tiaa war waxaasuna waa nagu adag yihiin waxaasuna way nagu culusina balnala eega xaq baa u leedihiin waana waxa dawladdiinnu diyaar u tahay inaydinla eegto haddii aa ka badbadinaysan layidhahdo oo laydii caql celina war waa ka badbadinaysaana daaye haddii ay culays ku tahayna layidhahdo waa culayse ha loo eego waxooda dib ha loo eego waxaan leeyahay maanta ma jiro waxaa laygu yidhi waan maqnaayo saddex cashaa mudaharaadkii la socdo oo boydu halkan yaala miyuu jiraa weli nin la xidhay oo raggii booda ahaa ama waday ama mulkiilayaasha xidhan miyuu jiraa imika amar baan bixinayaa imika halnimo halkii nina imikaan soo daynayna ninkana waa idiin sii daynaynaa waxay u dhici weyday dawladda wogtina waxbay xidhaa jeelal badan bay leeda waxay u samaystay inta saldhig magaalada ku taalla waa ogtiin waxaa loo sameeyey ninkii khalad gala in lagu xidho waxaanu idinka daynay ee laydin xidhi waaye ee hadal xun laydinku odhan waaye waxa weeye dalkan wuxuu soo maraya dadkanu dhib fara badan uma baahna xadhig wuxuu u baahan yahay in laysu caqli celiyo oo la wada hadlo oo faraha wax laysugu sheego oo aynu wada hadlo wada hadal laysku afgartaaba ayaynu ayaanu garanay in loo baahan yahay aan xadhig loo baahnayn idinkana waxaa laydinka baahan yahay dee haddii laydinka xishoodo laydin ixtiraamo idina idinaan ka badbadina aa muxuu haaye sidaa aanu lena aan wada hadallo idinaan wada hadalkii qaadataan waxaan leedahay ku soo gebagabaynayaa maanta dalkeennu mudaharaad iyo dhibaato kama bixi karo waa ogtihiinoo maalin wala mudaharaa la dhigaba dad baa dhinta sababtu waxa weeye waxaanay noo dhammayn qalabkii loogu tala galay in mudaharaadada dadka lagu waabaabiyo dadkeennuna ma yaqaano sida dunida loo dhigo mudahara iminka london baan ka yimi qaar mudaharaaday aan arkay sidii dadkii qasaa'idka qaadi jiray bay wada socdaan qof hadlaya iyo qof xaggan eegaya iyo qof askariga eegaya iyo qof askariga dhagxa dhagxan la dhacaya midna ma jiro waxaan ku fekeray markaan london joogay ayaa niman buliisow taga waxaan ku ihi waxaad yeeshaan dhar adagoo dhagaxa naga askariga ka ilaaliya oo suuf badan leh ma la heli karaa baan ku idhi oo bal askari dhagaxa lala dhacay dee inaanu isagu wax noqon oo isna aanu qorigiisa cabaysanin oo buushkaas ka celiyo ma la heli karayaa baan ayaan weydiiyey waxa weeye intii aad fadhideen dhib badan baa dhacday mas-uuliyaddeedana sida horaan idinku sheego aakhiriya iftiinkaba qayb baa ku yeelanaysa annaga iyo idinkuba maatidii iyo carruurihii waxaa loo laayay biyo dumarkeenni waxay la meeraysanayaan jirikaano oo marba xaafad ay u gudbayaan waa dhib badan durbaba saaka qaar bay ka agoogtay arrinta awgeed oo naftu ka baxay inkastoona xabada ku dhicin sidii caadada ahayd baawur baa jeeday baawurtii gurmadkayd baa jeeday waxaan idiin soo jeedinayaa oo aan odayaashiinana ku wada hadalay cabashadiina waa dhegaysanaynaa waa eegaynaa wixii wax ka qabashada waxbaanu ka qabanaynaa laba guddi baanu ku wada hadalnay inaanu isu soo saarno guddi wasaaradda arrimaha gudaha iyo maaliyadda ah iyo guddi qoladiinan ah oo eedleyda ah dabeedna laysla eego laysla xisaabiyo wixii dhiba ee jira laysla eego arrintaasu waxay keeni doontaa inay wanaag ku dhammaato haddii la yidhaahdo hawlaha meesha yaalla waxaase lama huraana oo lagama maarmaana dadkeennu haddii uu sidan ku sii jiro aynu dawladda iyo awal aynu waraabo weyne qolooyinkeenna boodaha lehi dhib badan baa ka iman karta waxaa laga yaaba inaan baabuurkaygu nabadgelin waxaa laga yaaba booddaas inaana nabadgelin ayaa iman karaysa oo dadku haddii uu gadoodo waxaa laga yaaba day boodun kartaan wartaas miyaa boodin bay noo shubi jirtay biyo ma ku jiraan maya waxaad baasha soo qabta biyo ma ku jiraan haa dee sideedii hore hay isaga socotay sii daayey waxaan markaa walaalayaal leeyahay hawlaheennii innagu inagoo degan baynu ka wada hadlaynaa dhibaatadiinna iyo cabashadiinna waanu eegeynaa idinkana waxaan idinka codsanaynaa iminka laga bilaabo in muxuu ahaayey booyadihii aad dhaqaajisaan in muxuu ahaayey muxuu ahaye dadkiinii waraabisaan inaan dhibaatadu intaa inagaga sii badan inaanay maanta diyaar miyaynu nahay dad dambe oo dhinta miyaynu diyaar u nahay miyaynu diyaar u nahay carruurteenni oomanoo ilaahay boodaha intaa leegina siiyey iyadoon cidinayna caawin dadkeenna oon ku eegna maydinla tahay annagana waxaynala tahay wixii cabasho ah inaanaan idinkaga kicin yaanu idinla eegno laakiin dee inagoo degan oo ka wada hadlayna nin guddidii ka mid ahaabaa igu yidhi dee wasiir haddii ad imika iska dhaqaajino bahalaha hadhow xaggeenu u kacayna haa waxa weeye waa qowl sharaf qowlkayga ilaahay mooyaane ciidaanu kaga dambaynayna ma jirto dawlad baanu nahay sabab nagu kalifaysa inaan been laydin sheegaana ma jirto anaana ka mas-uula arrintaas wasiira daakhiliya anaa iga imanaysaan idinkuna guddidiino shan iyo shan baynu isu saaraynaa wixii macquula weynu isla eegin idinkuna waxaad samaysaan dadkiinnii u dhaamiya fasaxa dhibaatadu intaa ayay nagaga badanin labadiina qolo wayna dhaafaysaa haddii muxuu ahaay qolo saddexaad oo qoladaynu ka wada hadlaynaa ee biyaha cabbi jirtay ee mudhaxareeraadka ahayd hadday intaa ku sii jiraan dhib badan baa ka iman karaya dhibkaana dhibaynu diyaarunay maanta maaha dhib u baahan inaynu isku dhacno maaha dhib u baahan inaynu muxuu ahaayey dhibaata ka timaaddo maaha dhib maanta u baahan magaaladeenna aynu wanaagga iyo nabadgelyada iyo quruxda aynu arkayna le inaynu waxu yeelna maaha waxaynu ka wada hadlaynaa waa waxoogaa yaroo sanaatiya wax dhibaato ay keenayaan ma jiraan ballantaana anaa idiin qaaday guddidiinna soo samaysta dadkiinnana waraabiya aakhiradiinna iyo iftiinkiinna iyo muxuu ahaayey carruurtiinnana muxuu ahaayey u tudha wixii hawla ee jira adduunyadu maalin maaha beri wixii laga bilaabo ii keena guddidii idinkuna sidaa ku hawlgala aynu isu ducayno mas-uuliyiin baa tihiin dadkeenna iyo ummaddeenana aan ilaalino annaguna dawladdiinni baanu nahay wax allo wax xumaanoo dhib iyo dhibaatoon idin ogol lahay ma jirto wixii idinku adag annaga idinla eegin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
buulidaha anaa af hayeenka buulidahe qaybtan bariga sidaa wasiirku idiin sheegay iyo galbeedtaba waxaanu u mahadnaqayna horta halkanta ka dhacday waxa weeye annaga ilaa xad waxaanu ka taxadirnay wixii wax keenaya dhigashada aanu dhiganayna waxaanu ugu kelifay cabasho cabashadaa oo in badanna haysay bisha lix iyo tobankeed baanu gudbinay daakhiligaanu ku hagaajinay intaasoo meelood baanu dhignay ka bacdi ayaanu dhignay horta saddex isha yaalla qodobadii aanu dhignay cabashada ahaa wasiirka markii saaka xalig u yimi waa u mahadnaqayna halkan dawladda dhowr baanu kala kulannay iskumana jiraan dadkaanu la kulannay wasaaradda daakhiliga iyo taliyaha qaybta jananka booliska labadaas horta wuu inaga mudan yihi waayo sida ay qof waliba kugu qaabilo iyaad ugu mahadnaqaysaa dawladda kale hayga hadho arrimaheennii wasiirku cabashadaan u soo jeedin waxay ahayd cashuurtan ugu kordhiya dawladda hoose labadan kun aynu bixinaa kuma jiraan sideedii baynu u bixinayna ta kaleynu ka dhignay booyadahan inay nugu badnaydayna biyahaynu qiimaha siinaana nugu yaryahay wasiirow nala xisaabi oo nala eega wuu naga aqbalay oo waxaanu qaadi karno dawladdu dee hana saarto meel laga marali waayo waa wuu aqbalay wasiirku wuxuu aqbalay in shan nin oo guddiya iyo shan nin wasaaradaha oo wasiirku inuugu ballan qaado la soo saaro inta aynu dabeedna aanay intaa la saarin inaan lacag cashuura laynaga qaadin intaynu iskaga imanayno inaan kaantarooladu ila waynu soo gudagashee wasiirkaana dee xaggee laga marayaa baanu intaynu iskaga imanayno wax lacagoo weydiinaya ma jira buuri oo xaggii qiimaha kii aynu ka hadlaynay badnaanteediiya waa fahanteen soo ma waa soo qaadanay taana wasiirka warkaas waxaan ku celiyey taliyaa qaybtan dhiiba urtanka booliska dhiiba labada kantaroolba waan dhigayaa buuri waraaqdaa taada wasiir waxaad ii samaysaa maanki waxaadna wax ku yeelayn waa maxay ii shaambadee waraaq inaan intaa aan wada hadlayno inaan cashuur lay weydiin way waa laiswaayi karaa tedoontay ka dhacaysa taana wuu kalsoonida soo dhigan dhigaya baa buu yidhi isagoo iga dhigaayo kalsooni tiina wuu aqbalay qor buu yidhi intuu dhiibay ayaa xogayntiisii u dhiibay waynu ka nimi wasir taana adiga sidaynu isku soo gelayna adaa ka ballanqaaday waana isku mahadsantay waxaynu yeelaynaa markay caynkaa tahay haddaynu inboodiy waa shaqo tegaynaa waanaynu arooraynaa aad iyo aadna annaga uga taxadirnay dhibaata inaanay dhicin waxaanu uga taxadirnay bannaankaa ilaahay baanu dhigannay tuuggaa gelaya cid kastaa gelaysa maanta waa dawladdu miyaydin dhaami weyda haddaa idinku dhigateen intan yar idinlagu rogman maaye ayaanu isna dawladdiinnii dhammayd miya dhaami weyda waar wasiirkii daakhiliga xalay yimi xaliguu dhadhan ka yimi maantana waa kaa dhameeyey iskuma jiraan dadku qof walba nasihiisa ha loo ogaado waanu ku mahadsan yahay wasalaamu calaykum